waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo weerar xubno ka tirsan al-shabaab ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaanka budbud ee gobolka galgaduud kulan looga hadlayay amniga gobolka gedo oo lagu qabtay magaalada beledxaabo madaxweynaha soomaaliya oo magacaabay ergeyga arrimaha carruurta iyo xuquuqda soo gulowtiga ah ee dalka carruurta caseeyaasha ah ee ku nool magaalada kismaayo oo dalbanayo in la ciidsiiyo maadaama saacado kooban ay ka harsan tahay munaasabadda ciidulfidriga soomaali fara badan oo ku go'doonsan colaadda ka taagan gudaha dalka suudaan iyo dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadashay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka qaybgalay munaasabadda ciisiinta carruurta agoonta ah ee ku nool magaalada gaalkacyo baaraadka caalamkana waxaa ka mid ah dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan oo aanan weli u hoggaamsamin xabadjoojinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan waa habeennimo arbacaha taarikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha abriil labaatan kow iyo saddex iyo labaatan markana kusoo dhawaada qodobadii oo faahfaahsan haddii aan ku hormaro warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaanka budbud ee gobolka galgaduud weerarkaas waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimashadii dhaawac ah al-shabaab ayaana weerar qaraxyo ku bilowday halkaasi ku qaaday sidii lasoo warinayo khasaare kala duwan ayaana ka dhashay ilaa iyo hadda lama ogaa khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka budbud warkaasi wixii kusoo kordha wararkeena ee barnaamijyadan dambe ayaad ku maqli doontaan caruurta casayaasha ah ee ku nool magaalada kismaayo ayaa waxa ay dalbanayaan in la ciisiiyo maadaama munaasabadda ciidul fidriga inagu soo food leedahay nuur muxudiin cali ayaa warkan soo diray
kuwaasaa goodaah waxa ay waalidiintooda u soo kaxaynayaan maanta suuqyada magaalada kismaayo si ay ugu iibiyaan dharka munaasabadda ciidda haddaba ciyaalkani baalishlayaasha ah ayaa waxa ay ii sheegeen in aysan awoodin in ay waalidiintooda dhar u iibiyaan iyagana wixii ay shaqaystaan ay markaasi ku maareeyaan naftooda waalidkaan waxay dhaheen lacag ma aano inaa dhar aynoo wada gadaan aanaa dadkaan soomaaliya
duruufaha iyo nolosha adag oo ay ku jiraan ayaa ka dhigtay kuwo aan awoodin in ay farxadda iyo diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga la qaybsadaan kuwa asaagooda ah qaarkood waa agoommo halka qaarka kalena ay yihiin kuwa waalidiintooda aan awoodin in ay u soo iibiyaan dharka ciidda duruufo jira awgood carruurtani baalashlaha ah ee ku nool magaalada kismaayo ayaa sida ay inoo sheegeen ma awoodaan lacagta yar ee ay ka helaan shaqadani in ay nolosha qoyskooda ka maareeyaan islamarkaasina ay dharka ciidda ku soo gataan haddaba qaar ka mid ah carruurtani oo la hadlay telefishinka dalsan ayaa ummadda soomaaliyeed waxa ay ugu baaqeen in laga qayb qaato garab istaagga iyo ciidsiintooda si ay farxadda munaasabaddaasi ciidda ula wadaagaan kuwa asaagooda ah waxaan rabnaa dadkeena dhar aynoo gadaan lacag dhar aan ku gadano maasino iyo qori aan ku gadanaa rabnaa inaan kulli aan wada ciidaysino insha allah waalidkaan waxay dhaheen lacag ma aano inaa dhar aynoo wada gadaana aanaa dadkaan soomaaliya
dad soomaaliyeed waxaa ka codsanayna lacag oo dhan ciidaan ku gadano
ilma baalislayaasha naftooda waxay ku maaraysanay haastaan halii helaa naftooda ku maaraysanaa waxay dharkoo gataa ma haystaan
nuur muxiidiin cali raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada kismaayo ayaga nuur aad ayuu u mahadsan yahay markan kulan looga hadlayay amniga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada beledxaabo ee gobolkaasi gado kulankan ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay amniga guud ee gobolkaasi gado waxaana kulankaasi ka qaybgalay saraakiil ciidan iyo xubno kale oo muhiim ah kuwaasi oo goobta ku sugnaa guud ahaanba taliyaha amniga gobolka gedo jenaraal jamaal xasan sareey oo ku sugan degmada beled xaawo ayaa shir guddoomiyey shir looga hadlayey amniga iyo xasiloonnida guud ee gobolka gedo iyo kan degmada beled xaabo shirkan ayaa waxaa qayb ka ahaa taliyaha booliiska gobolka gedo gaashaanle sare cabdiqaadir cumar biixi taliya ku-xigeenka een, qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada xooga dalka gaashaanle sare cismaan axmed xaaji abaanduulaha ciidanka iyo xubno kale oo muhiim ah shirkan waxaa looga hadlaya amniga guud ee gobolka gedo iyo sidii loo adkeyn lahaa amniga xasiloonida iyo midnimada guud ee gobolka iyo degmada beled xaawo ee gobolkaasi gedo kulankan ayaa so- kusoo beegmaya xilli weli loolanka maamulka gobolka gedo uu taagan yahay jubbaland ayaa dalbanaysa in gacanta gobolkaasi lagu soo celiyo walow siyaasiyiinta gobolkaasi ay arrintaasi si cad uga sii diideen mowqifka dowladda dhexe ee muranka weli muranka faraha badan uu ka taagan yahay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qaybgalay munaasabadda ciisiinta caruurta agoonta ah ee ku nool gaalkacyo maxamed cabdulaahi siidi ayaa warkan soo diray laba boqol oo ka mid ah carruurta waalidiintoodii ku waayey dagaaladii ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa maanta lagu sameeyey munaasabad ciisiin ah magaalada tan gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey madasha nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug oo ah dhallinyaro ka shaqaysa nabadgelyada gobolka mudug waxaana kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo culumowdiin waalidiin iyo marti sharaf kale carruurta agoonta ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo ka kala yimid maamulada galmudug iyo puntland ayaa la siiyey mid konton dollar kaasoo lagu talagalay in maalinta ciidda uu farxaddiisa ku qaato ugu horreyn waxaa xafladda ka hadlay gudoomiyaha madasha nabadda isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug maxamed sheekh siciid isagoo ka warbixiyey tirada iyo dadka qayb qaatay ciisiinta carruurta agoonta ah madasha nabadda isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug ayaa sanadkii shanaad waxay soo agaasintay ciidsiinta agoonta gaalkacyo gaar ahaan eh, nambarka ugu badan oo ah agoontii eh, dagaaladii sokeeyo nasiib darrada ah ee gobolkan ka dhacay oo runtii wax laga xumaada ahaa agoontii aabbayaashood ku waayey taasoo eh, sanadkii shanaad aan maanta qabanayno afar sano oo horena ay noo soo suurto gashay in agoontaas si wadajira loo ceydsiiyo walaalayaal soo dhowaada dhammaantiin ee labada boqol agoonta agoon kasta waxaa lagu talagalay konton dolar oo lacag in lagu ceydsiiyo insha allahu tacaala wadarta guud oo lacagtu halkan lagu qaybin doono waxay noqon doontaa eh, toban kun oo dolar insha allahu En, lacagta cisiinta agoonta ah madashu way soo agaasintaa laakiin waxaa ka qayb qaata dadka soomaaliyeed oo kala duwan iyo ganacsatada eh, qurba joogta iyo shakhsiyaad intaba sanadkan agoonta la ciidsiinayo boqolkiiba labaatan iyo shan waxaa ciidsiiyey en, walaalkeen liibaan axmed xasan oo runtii nin muxsino ah arrintaasna ka qayb qaatay wuxuuna ciidsiiyey sanadkan konton agoon ah lacagtooda asagaa baxshay waxaa leenahay ilaahay ajra ka siiyo jasaa allahu khayran sidoo kale boqolkiiba toban iyo toddobo waxaa ciidsiinaya een, qurbajoogta soomaaliyeed iyo kuwa gobolka mudugba iskugu jira oo meelo kala duwan lacag kasoo dirdiray ayaguna boqolkiiba toban iyo toddobo agoona ayay ciidsiinayaan Een, wadarta guudna marka laisku dara waxay noqonaysaa soddon iyo afar sidoo kale waxaa sanadkii labaad cisiinta agoonta ka qayb qaadanaya kaalin lixaadlana ka qaatay bangiga een, een, i b s international bank of somalia Kale waxaa cisiinta ka qayb qaadanaya dowladaha hoose ee degmada gaalkacyo dowladda hoose ee degmada gaalkacyo galmudug sidoo kale waxaa jira shakhsiyaad ayaguna kaalin een, mugla ka qaatay waxaa ka mid ah xildhibaan cabdiraxmaan ee odowaa wuxuu ka qayb qaatay sanadkan cisiinta agoonta gaalkacyo sidoo kale waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta siyaasiyiinta oo ka qayb qaatay een, wasiir fardowso een, cusmaan cagaal oo ka mid ah golaha ee, wasaaradda golaha maarata wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada ah ayadana qayb bay ka qaatay ahna xildhibaan kasoo jeeda gobolka mudug Een, sidoo kale ee, waxaa kaalin fiican ka qaatay salaama group balas fast food oo ayaguna waxay ciidsiinayaan boqolkiiba shan waxaa kaloo ka qayb qaatay een, wasiirka wasaaradda dhallinyarada cayaaraha sbos- sbortiska dowladda soomaaliya wasiir maxamed barre iyo shakhsiyaad badan iyo shirkado badan oo runtii halkan aan magacyada kusoo koobi karin maayir ku-xigeenka degmada gaalkacyo ee galmudug injineer maxamed cabdi cilmi gudoomiyaha gobolka mudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulle mareexaan qaar ka mid ah culimmada iyo waalidiinta kasoo qayb galay munaasabadda ayaa iyaguna bogaadiyey ciidsiinta carruurta agoonta ah farxad weyn bay noo tahay inaan maanta iyo carruurtii agoonta ahaa ee farxaddoodii aan ka soo qayb galno ilaahay qalbigooda ha qaboojiyo waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo madasha nabadda iyo isdhexgalku shaqadaas wanaagsan ay qabatay inay ilaahay ajar iyo xasanaad ah ka si- ka siiyo bulshadana haddii ilaahay ma ay u noqoto dhiirigelin iyo isku soo duwid ama isku soo jeedid caruurta agoonta oo waalidiintood ay dhibaatooyinkii iyo siyaabo kala duwan ay ugu baxeen waalidiintooda inay ilmaha kale maalinta ciiddaa la farxaan waxaan odhan karnaa ciidsiimahana waa ilintir kuwa badan oo aabbayaal leh aa ka fiican tihiin kuwa badan oo aabbayaal leh aa ka nolol fiican tihiin kuwa badan oo aabbayaalla ayaa ka aqoon iyo karti bannaan doontaan sababtoo ah cunuga aabbaha leh wuxuu leeyahay maxaa kaa maqan laakiin adinka waad dadaalaysaan inaad wax noqotaan oo aad maxaanku idhaahdaa waxbarataan baa ku dadaalaysaa laakiin kuwa aabbaha leh waxay leeyihin waxba idinkama maqno aabbaa idin keenahaya marka waa ka fiicnaan doontaan kuwa aabbaha leh boogihii gaaray dhayaya howlaheeda sanadlahan uu ka mid yahay in ay ka farxiyaan agoontii ku dhibaatowday ama waalidkood wax ku noqday khilaafadii iyo shaqaaqooyinkii dadka dhex mari jiray haddaan nahay bangiyada ama bangiga i b s sanadka horeaan magaalada ku soo biirnay hal san ayaan hadda joognaa magaalada sharaf gaara ayay noo tahay inaan markii labaad ka qayb qaadanayno waxaan rajaynaynaa sannadada soo socotane intii aan ka qayb qaadan in ka xoog roon inaan ka qayb qaadan doonno dhammaan dadka ka soo qayb qaatay oo maaragtay halkaa ku taxan in badanoo ka mid ihi oo ay ka mid yihiin hay-ada ka mid yihiin ay ka mid yihiin kambaniyaal ganacsi ay ka mid yihiin ay ka mid yihiin bangiyaal ka mid yihiin ay ka mid yihiin maaragtay shakhsiyaad hadda magaalada halkaan aan lagu soo koobin dadkan waxaan leenahay ilaahay sadaqadaa bixiseen sanna fardowsa allah idinku bedelo madasha iyo isdhexgalka anu waxaan ahay xibin qarsoon oo ka mid ah haddana muuqata saaxiib dhowaan la ahay waxaan kula saaxiibayna waa isxilqaanka ay isku xilqaameen in ay baabi'iyaan colaaddii oo nabad loo dabaalo nabadaynta la sheegayo hadda laga shaqaynaya ama dibad ha ka socoto ama dal ha ka socoto midda ugu muhiimsanoo ugu ejarka badan intaan waaye xildhibaan cabdiraxmaan cagoweyne iyo xildhibaan cabdisalaan xaaji dhabancad oo iyaguna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay intay dhiirigelinayso nabadgelyada gobolka mudug wixii ka dhici jiray waa ognahay iyo dhaawaca iyo dagaallada miir la'aanta ah ilaahay inuu miyirka idinku soo celiyo ood soomaali u bilowdeen dadkan kala maarmin karin inay wax isla lahaadaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waana idiin hambalyaynahayaa waxaan hurweyna inaan dee taladeenna iyo aragtideenna aan ku biirinno intaa kadib dadku wax badan baa ka wada dhexeeya oo dhalashaa ka dhexaysa deegaan baa ka dhexeeya gudiyadan baa ka dhexeeya wax badanoo intaas ka ballaaran ayaan rabnaa inay muxuu ahaa muddada soo socotana ay ka wada dhexayn doonaan oo adeega bulshada ay ugu horeeyaan waxaan rabnaa marka inaan haddii alla kuu idmaayo magaalada gaalkacyo xildhibaanada heer federaal oo maantay labadeenna aan ka joogno waxaan rajaynaynaa mar dhow inuu horta madaxweynihii qaranka halkan uu yimaado dadka iyo deegaankana uu dhegaysto talooyinkooda iyo cabashadoodawaryahayaga c d aad ayuu umahadsan yahay markaas soomaali fara badan ayaa waali waxa ay ku go-doonsan yihiin gudaha dalka suudaan dalkaas oo weli uu ka taagan yahay dagaal u dhexeeya dhinacyada dalkaas ku sugan dagaalka halkaas ka socda ayaa waxa uu khalqal xoogan ku ahuuray dadka shacabka ah halkaasi jooga guud ahaanba halka warkaasi aad kala socotaan waraadii hadalsane muqdisho markana akhbaaraadka dibadda dalka suudaan hogaamiyaashooda weli ilaa iyo hadda xabajoojinta lagu dhawaaqay kuma aysan guuleysan ama xabajoojinta ma aysan istaajinin guud ahaanba waxaana lasoo warinayaa in halkaasi dhibaato weyn ay ka jirto guud ahaanba xaaladda guud ee dalkaasi ayaana ah mid weli aan caga badan ku taagnayn warkii habeen aad raadiyaha dalsan caawa kala socoteen waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel